Deegaanka Unuun oo hoos yimaada degmada Qandala ayaa waxaa xilligaani ka jira baahiyo kala duwan sida waxbarashada, caafimaadka iyo biyo yari. Dadka ku nool deegaanka ayaa waxaa u badan xoolo dhaqato iyo beeraley. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka warramaya baahiyaha haysto iyagoo codsada in wax laga qabto.
oo baahiya u badan maadaama uu fog yahay oo yahay leexsin badan oo s- raf badan la soo maro Een, sidaa darteed waxaad dareemaysaa reer unuun inay yihiin dad dowladda u heelan jecel iyo dharka iyo dunaystikada noo keeni jirtay muddo hadeer adigu siddeed sano sagaal sano naguma soo noqon waa naga guurtay hadda waxa nugu kulul waa ceelka dadka maatadu aad bay u fara badan yihiin dad laba dollar bixin karaa ma jiro xaantii siddeed dollar weeye siddeeddaa dollar yaaba heli kara lama heli karo Een, xarunta caafimaadka ee deegaanka unuun waa xarun caafimaad weli m c h ma gaarin Een, wasaaradda waxay ugu calaamadsan tahay haltiboosti laakiin deegaankay ku taalo waa deegaan ballaaran waxaan aaminsanahay oo aan leeyahay caafimaadka boqolkiiba boqol meesha boosaaso iyo ee, maxay deegaanada laamiga ku yaala ee boqolkiiba siddeetan ay haystaan boqolkiiba toban baan haysanaa mar walba waxaan qoraa brobowser ama warqado dokumentiya waxaan u qaybinaa wasaaradii ay lahaayeen Een, alxamdulilah rabbilcaalamiin meelo inta badan waa la helaa laakiin wasiirka maanta wuxuu fursad u helay inuu helo shacabkii deegaanka unuun meesha ka jirta waxa weeye laakiin waxaa la rabaa adeegii uu lahaa caafimaad iyo shaqaalihii iyo daawadii in la helo Ee, waxaan leeyahay wasiir soo dhowow Deegaanka Unuun oo hoos yimaada degmada Qandala ayaa waxaa ku yar kaalmooyinka ay bixiyaan hay-adaha iyo dadka wax awoodo kuwaasoo door ka qaadan lahaa sidii bulshada ay u heli lahaayeen adeegyada aasaasiga ah.